halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheena sharafta leh oo ku soo dhowaada barnaamijyadeeni xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse kadib waxaynu horaaya cashar inooga imaanaya buugga nolosha oo inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyaha barnaamijka maanta waa faarax waxaan idin leeyahay dhegays wacan waxaa kaloo nasiib wanaaga oo aan idinkuugu bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan hiisooyinagiinuu raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegaysi wacan halkaad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaalaah fadlan inoo soo qora ciwaankeenu dib ayaanu idinkagala socodsiin doonaa intaynan u gudagelin barnaamijyadeenan xiisaha leh bal waxaad ku soo dhowaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn u leh nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajaynaynaa inaad barnaamijkan ka korsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina xagga caafimaadka waxaanaynoo soo jeedinayaa doctor cabdi muuse oo ka hadli doona qaybtii labaad ee bakteriyada hargebka intaynan u gudagelin barnaamijkan caafimaadka aynu leexano xaggii heesaa aan dhegaysano heestan weydiiyo say ma horay ku ahay sahlan maya anigu haddaan sarma weydiiyo say ma horay ku ahay sahlan mayo anigu siday aniga ila tahay waxaad iila siman tahay suruda daruuru ay waga safteenon saxar guula lagu waraag siday aniga ila tahay waxaad iila siman tahay suruda daruuru ay waga safteeno saxar duula lagu waraag si kastaba ayamu haysu daba socdeen haddaad buutasow iyo subulayga heesto taxan weygay awgay haddaad buutasow iyo subulayga heesto taxan weygay awgay saadaashi siday tidhi jacaylkii ku sigay beri anigana isaaqiyo shahwiyo daraada tamirkiisa ku noqday saadaashi siday tidhi jacaylkii ku sigay beri anigana isaaqiyo shahwiyo daraada tamirkiisa ku noqday si kastaba ayaamu haysu daba socdeen
haddaba weli waxaan ku jirnaa ee qufaca wabankof la yiraahdo ee caruurta ku dhaca ee magaca la siiyey waxaa loo yaqaano cudurka gowracatada ayaa loo yaqaano oo cashirka intuu noo socday waa ilowni cudurkan gowracatada ah sidaan idiin sheegnay inta badanba mataqaanaa waxaa keena bakteria ayaa keena marka ee, howlihiisa iyo dhibaatooyinkiisa waa kasoo hadalnay hadeertan waxaan rabnaa complicationka iyo waxyaalaha kale ee qofka baniaadanka ee cudurkaniti uu kala xiriiri karo waxaa jiro waxaa la yirahda xubno mukos la yirahda oo blog ku sameyn kara ee, qaybta hawada marta ee bronka loo yaqaano marka qaybta bronka loo yaqaano sidaa hodan idinkugu sheegnay waa tuubo tuubadaas waxay ku xiran tahay cunaha sare ee qaybta mataqaana hawada ay ka gasho ee afka ama sanka ay ka gasha ayay ku dhegan tahay kabacdina waxay hawada u gudbisaa sababka u gudbisaa meeshaas uu sababku uu ku sameynayo mekanikismka loogu talagalay inuu ku kala bedelo oksijiinka iyo carbon dioxideka inuu ku kala bedelo marka ee, meeshaas ayay bakteriyadii infectionkeedu uu gaari karayaa oo dhacaanidii bakteriyada ay samaysay ama mukiska kuwii difaaca jirka qaabilsana ee cunaha qaabilsana ay meeshii markay burburan waxay sameyn karaa mataqaana blog ay sameyn karaa blog hadday sameeyaan neefta ay qofka ku dhegeyso oo waxaa imaanayso hyboxia wax la yiraahdo haddii mataqaanaa aada iyo aada mataqaanaa ee usii batane qofka bini aadam wuxuu keeni karaa figros coffin oo aada iyo aada u xun oo ah mechanical problem oo ka dhici kara mataqaana dhuuntii iyo sababkii marka qaarkood dhiig ayaa meesha kasoo begi kara qufacaas xoogin darteed marka qaarkood waxay sameyn kartaa cudurkaninti ee webin kofka ah uu keeni karaya cudurka loo yaqaana hernia hernia tan cunaha ku dhacdo to hernia oo cunaha ku dhacdo waxaweye nabar ama xalooshii oo kusoo fakatay mataqaana qeybteeda sare cunaha kusoo fakatay nabar fudud ayuu sameynaya cunaha gudihiisa kaasoo dhibaato badan keeni kara complicationka cudurka waxaa kamid ah nimonia waxaa ku arkeysaa nimoniada sadishigna qofka biniaadanka waa bacteria oo qabow ayaa ku qalsanaan kara jirkiisa cudurkan bacteriadana waa ay sii mataqaanaa nuglin kartaa marka nimoniada saa ku aragteen difficult britain ayay leedahay lafa garaac ayay leedahay waxay leedahay mataqaanaa biyo fadhiista mataqaanaa sababka xoogkiisa sababka iyo xoogkiisabu waa ay barar karaan marka nimoniada cuduradaasa leedahay inta badanna wuxuu kusoo fidi kartaa xagga cunaha ilaa iyo sanka ayuu kusoo fidi kartaa marka aad iyo aad ay dhibaato leen inseflobatia waxaa la yirahda ayaa jiro qeybta xubuubka maskaxda ee dahaara oo qaabilsan communicationka maskaxda ama turjumaanta maskaxda qaabilsan naftigooda waxaa ku imaanaya dabaqsim iyo convulsion qalal ayaa ku imaanaya cudurada kale waxaa kamid a dhigbax sanka ayaa dhiig ka imaan karo indhaha ayaa qofka gududan karo marka waxaa kaloo ku arkaysa haddii qufaca aad iyo aad u bato kalagoysyada lugaha hoostooda oo herniya ay ka dhalato oo loo yaqaano anaga erna ayaa unaqana waa unugyo kukuusan oo mataqaanaa kasoo baxay xagga caloosha kasoo baxay oo cajirka iyo kalgooyada hoostooda ku sameysmeen marka kale cudurkan wuxuu sii dhibaateyn karaya maxaa layihahda futada ayuu iskame oo wuxuu sameyn karaa rector broblabs wax la yirahdo marka iyadana waxay keeni karaysaa dhibaata ayay keenaysaa oo futadii xubnaheeda ee saxarada haddii ay nabar ku samaysama ama wax isku oowdaan iyadana dhibaata ayaa ka imaanayso oo waxaaway saxaradii ayaa jirka ku noqonayso ama mataqaana xubno aya ad adag ayaa meesha ku samaysmay marka cudurkan inta badan uncomplicated webin cof dadka badan caruurta waa ay laga daaweeyaa oo waxaa la siiyaa antibioticada iyo mataqaanaa haddii antibiotica inta badan xataa marka qaarkood necessary uma aha laakiin marka qaarkood waa la siin karaa tatrcyclinka ayaa la siin karaa afartan miligram oo afarta waqti ah oo dheli corophenical conton miligram ayaa la siin karaya oo antibiotic for week ayaa la siin karaya marka haddii kale oo qaabqandhada ee badatana waxaa la siin karaa hiv sedative trashika waa laga ilaaliyey macnaha daawooyinka dadka jiifiyo oo aad u ba-an waa laga ilaaliyey oo waa la diidaya contraindicated way maxaa yeele qufici ayaa qofka baniaadanka ah ee ku hakanayo oo daawooyinka maskaxdii ayay la falgelayaan oo cunihii markii maskaxda lala fakalo qaybtii dejinaysay cunihii ayaa aruuraya marka cunihi ayaa aruur qufaca ayaa qofka mataqaanaa ku hakanayo oo aad iyo aad ama nimunida jirkiisa ku socday waxyaalihii burburi ee jajabay ee jirkiisa ku jajabay ayaa meesha ku hakanaya marka waxaa loo baahaya dee qandhada ama xanuunka qofka ama hurda la-aanta in la siiyo mild sedation wax la yiraahdo oo ah finababiton saddex miligram ayaa la siin karaa kodin ayaa la siin karaya isagana mataqaana uu qandhada iyo waxaasoo halgram colonati hydrglad oo daawo ah iyadana ah oo kaniini ah oo dejinayso macnaha qufaca iyo qandhada qaar ka mid a iyo dejinaysa ayaa la siin karaya marka inta badan cudurkan wuxuu u baahan yahay taxadar ayuu u baahan yahay matagadaa ku aragtidna waxaa loo baahan yahay in aad siisid nutrition mataqaana material sida caanihii iyo maxaa la yiraahdaa biyihii macaana juuskii soodhadii babaygii cambihii iyo bataataha loo shiido intaba waxay u keeni karaan inay mataqaana aada iyo aad ay u faa-iideystaan marka cudurkaniti waa la daaweyn karaa maamada iyo aabaha ayaa prevention ahaan waxaa la san karaa dalka saddexan ee layihahdo start t b fat d b t waa in la siiyaa labada bilood ugu horeeyo cudurku ku kodo jiro
waxaan horeyba idinkugu sheegnay barnaamijka caafimaadka inuu muhiim u yahay marka la eego jiritaanka biniaadanka caafimaad la-aantiisana nolosha waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad dhuuxdeen kana faa'iidaysateen barnaamijkaasi haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysaan talo iyo tusaale quseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qoraynala socodsiiya ciwaankannaga waxa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya haddana waxaad ku soo dhawaataan heestan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhawaataan cashirkii noogimaani kitaabka nolosha waxaana inoo soo jeedinaya ismaaciil mowduuciisana wuxuu ka hadlayaa maanta shaqaalihii tirada yaraa inta ka horeysana aynu dhegaysanno qasiidadan
kiritos wanaminay iminka waan raacaya magaciisa wanamana digisana wanabar ilahayga ciisa buu yahay badbadyahayga oo fiican ciisa kiristos wanaminay iminka waan raacaya ciisa kiristos wanaminay iminka waan raacaya gacmahiisa waa la qoday xumataydii aan maalay ilyahayga ciisa buu yahay badbaadyahayga oo fiican ciisa kiristos wanaminay iminka waan raacaya kiristos wanaminay iminka waan raacaya kii dhintay daradayba kii ka kacay kuwii dhintay ilyahayga ciisa buu yahay badbaadyahayga oo fiican ciisa kiristos wanaminay iminka waan raacaya
si aad gacan uga geysatid ka hortagga ka hortegidda cudur nadaafadda gacmahaaga ugu yaraan shan iyo toban ilbiriqsi ku dhaq biyo diiran iyo saabuun dhaq cuniddi ka hor markaad cunto diyaarinayso iyo musqusha kadib qof kasta oo ku daryeelaya sidaas oo kale ha sameeyo maydho ama qubayso maalin kasta haddii lagu ogol yahay qubayso xubno leh ha samaynin ama ha isticmaalin tubo biyo kulul maqaarkaaga si dhow ah u hubi dilaac finiinic guduudasho iyo bararid wax dhakhtarkaaga haddii aad dhibaato qabto ka dib marka aad kaadiso ama saxarooto mar kasta biyaha iska raaci dhinaca hore una raaci dhinaca dambe gacmahana iska dhaq sakiin koronto ah u isticmaal xiirashada si aad uga fogaatid dilaac isticmaal cadday jilicsan si aad ilkaha isaga nadiifiso markaad cuntada cunto kadib iyo inta aadan seexinin ka hor haddii aad ilko sanaaci ah qabtid nadiifi subixii iyo fiidkiiba kormeer afkaaga maalin kasta wac dhakhtarkaaga haddii aad isku aragto wax guduudasho dhibco cad dilaac ama soo kuusasho ah xidho weji dabool ama qolka iskaga bax marka la nadiifinayo ha isticmaalin waxyaabaha hoosta laga iska mariyo ama tambooni ammaanka cuntada ha cunin cundhooyin ceedhiin ama aan la karin sida furuto ama qudrad markaas la keenay ukun hilib ama kalluun ceedhiin kari hilib kalluun iyo ukun si wanaagsan la sameeyey isticmaal caano la soo karkariyey farmaajo garoor ama labeen cabitaanada ha uga tegin dibadda wax ka badan laba saacadood talooyinka kale nasasho badan qaado isku day inaad hesho ilaa siddeed saacadood oo hurdo ah habeenkii soco ama ugu yaraan ku fadhiiso kursi saddex ilaa afar goor maalintii naftaada la jannaqaad aadna ha isku daalin ka fogow dadka cudurrada qaba sida hergeebka ifilada xanuun hergab buruqyo busbuska jadeecada iyo quman ka fogow dadka ka soo tallaalay dhowdii dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay tallaaladu waxay noqon karaan loo qaatay daweesha rubeella qumanka jadeecada qandhada jaallada ah ama furuqa dhakhtarkaaga weydii ka hor inta aadan istilaalin marka ay tirada w b c daadu haas hoos u dhacdo ha nadiifin saxaradaha shimbiraha tenega kalluunka ama sanaadiiqda saxarada bisada haddii uusan jirin qof ku caabiyo xidho gacmogashi rabar ah ka dibna isla tuur markaad isticmaasho xidho gacmogashi markaad beerta ka shaqaynaysid ka fogow geedaha iyo uwaxyada dheryaha ku jira isla markiiba dhakhtarkaaga wac haddii aad isku aragto qandho ka saraysa boqol dhibic shan f ama soddon iyo siddeed dhibic c qarqaryo ama dhidid wax calaamado cudur ah sida guduudasho diiranaan barar dheecaan kaa imaanaya ama xanuun dhidid dareento in aad u daalan tahay cunno xanuun ama af xanuun qufac xanuun ama guwasho marka aad kaadinayso kaadi daruur ama dhiig leh
dhegeystayaasheena sharafta lahow maanta waxaa intaa inooga eg barnaamijyadii xiisaa lahaa oo aynu hawadayda ii soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaad inagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadkaoo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ah ay ku saabsan barnaamijyada halkan ka soo baahayno fadlan inoo soo qoray nala socodsiiya ciwaankeenna waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnaamijkan waxaa isku soo dubaraday dalmar waxaan idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaynu ahay misesiniyo mongo intaaynu mar kale dib ugu kulmayno sidaa iyo nabadgelyo